bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fudwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa waxa uu qiray in ay ku jiraan gumaysi iyo ihaano ay kala kulmayaan shisheeyaha wuxuu sheegay in shisheeyaha caalamka ay la yaaban yihiin xubnaha ka tirsan dowladda federaalk maadaama ay sheegtaan in ay islaam yihiin haddana ay ka soo cararayaan dalkooda gaalo ee dad kale baa marti loo noqonayaa oo na dullaysta oo dhib noo geysta runtii waana waxaana haysta weeye maanta dibaddaa loo qaxay waxaadna la weydiiyaa oo waa fiican tihiine maxaa idinku dhacay maxaa idin soo qaxiyey isku diin baa tihiin isku dal baa tihiin su-aasha noocaasa baadna la weydiiyaa kaasi wuxuu ahaa bashiir axmed salaad oo ka mid a wadaadaha u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo sheegay in ay ihaano joogto ah kala kulmaan shisheeyaha dalka ku soo duulay